Country Hits VOA with Nikki Straw.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kawdiyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay afarta bisha sebtembar sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwal qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan qaabkii ay soomaalidii hore u adeegsan jireen maansada qaybtaa maansadu waa qafku ninku markuu ku tafanuno afka hadalkii caadiga ahaa ka tago ayuu maansada doontaa marka wargelin baad u adeegsanaysaa wargelin wacyigelin waxbarid yaa tirtirsiin waana warkii lagu warrami jiray miyidiihay ahaydba waryo kaleba ma jirin sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno kaalmihii heesaha ayaan ka madhnaan doonay sidii xuulal cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xambaarsheye
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
nin siddeed iyo afartan jira kana soo jeeda gobolka oregon ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inuu isdifaacayay markii uu magaalada portland uu ku toogtay nin ka mida taageerayaasha kooxda garabka midig isagoo warbaahinta vice news u sheegay inuu u malaynayay in isaga iyo saaxiibkii la tooriyeyn doono jariirada ka soo baxda gobolkaasi ayaa ku warantay in ninkan uu ku socdo baadhitaan kadib ee dilka ninkan dhintay oo lagu magacaabayay danielson kaas oo taageero u ahaa kooxa samaynaysa isu soo bax ay ku taageerayaan madaxweyne donald trump ciidamada booliska ayaan dhinacooga ka soo jawaabin codsi ah inay faahfaahin ka bixiyaan reniel ayaa isagu iskii u sheegtay inuu faashiiska ka soo horjeedo islamarkaana ka howlgelayay isu soo baxyadii lagaga soo horjeeday cunsuriyadda iyo weliba dilka booliiska ee ka dhacaya portland kuwaas oo socday ku dhowaada boqol maalmood sida ay muujinayaan fariimo iyo weliba muuqaallo laga helay barta instagramka goordhow dhegaystayaal waxaa idiin soo socdaad maqli doontaana barnaamijkii sooyaalka dhaqanka hase yeeshee marka hore aynu wada dhegaysanno heestan ay wada qaadayaan maxamed biike iyo weliba ogbaad aragsan
sidii xuulal cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xambaarsheye sidii xuural cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadhee loo xantoobsheye xishadiyo midii xadasluubta wacan ku xaydaabane xaragadaas turan ku xijaabane xishadiyo midii xadasluubta wacan ku xaydaabane xaragadaas turan ku xijaabane uguba
Yeah.
xamdino ku xalaashadee madxila janno xaaskaygii noqo
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada bowrama kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ah laaba maalin walba oo jimca ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo uu marti inoogu yahay abwaan daahir maxamuud xadi waxaynu ku soo qaadan doonnaa maansada iyo sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida sidii ay u adeegsan jireen ku soo dhowow abwaan daahir maxamuud xadi barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka soomaaliga ee v o a aad baad u mahadsantahay haashim maadaama iminka arrimaha dhaqanka naxwaha iyo maansada waa waxaan ka dhigaa jaamacadda camuud marka qaybtaa maansadu waa qafku ninku markuu ku tafanuno afka ee hadalkii caadiga ahaa ka tago ayuu maansada doontaa dooda markaan xaamiim ka dhigayna inaan xaamiim magac laydhaa markaa waxaan ku xasuusanayaa taasina ee baasada adeegsiga maansada ee siyaasadda abwaan daahir maxamuud xadi siday sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalidu u adeegsan jireen maansada markaa wargerin baad u adeegsanaysaa wargerin wacyigelin waxbarid yaa tirtirsiin ayaad u adeegsanaysaa waano markaa haddii aa laydhaao marka abaartu dhaco waana warkii lagu warrami jiray miyidii hay haydba waryo kaleba ma jirin awaankaa warkidhigsia laysku gaarsiiyaana sidan imika social media wada ka orod badnaydba marka markuu abaari dhacdo guuguulihii buu markaa ku halqabsanaya ninka ismaaciil mire oo ah qoraa aad u sare oo ah maansada wax ku qora badda gabayga qaybta gabayga ladhaaho ugu dheer ugu miisaan dheer ayuu adeegsanayay guuguulihii haddaad gugoooyso haddaad moodo keligaa inuu gubaya jiwaarku gartaa maha keligaa inaad gaaru cabatahay gidigooda addoomaha waxaa gaadhay nabar weyne abaar gaagma reebaa dhacdii gaatamo kale wuxuu ku wargelinayaa waxbaridda ayuu ku tegay ismaaciil ugaas nuur siyaasadiisa iyo liidershibkiisa ayuu kaga hadlayaa allahayow ninii daran maxaan daafta hore sidex ninii daaqsanayana maxaan daafida u kariyey jirkun imaanu doonayn maxaan hadalka deeqsiiya ma degdega ee xaajada maxaan raggu dulqaad yeeshay cabdisinimo jacaylku markaa isaguna dareenkiisa ayuu ku gaadhsiinayaa isagoo isagu isla hadlaya oo iska dhigaya ina gabadhii hor joogto inuu u gebiyo saaxiibadii siduu u jecel yahay qayjibalwo balwohe balwoy alla waxay beleeyey mooyaane balwohe balwoy baabuur waxay beleeyey baabuur balwohe balwoy waxay beleeyey beerguba waxay beleeyey bawarma marka ay casriga noqoto ilbaxa noqoto sida fanka soomaaligu halkuu ka bilaabmay fodhigii markaasina ereyo kooban ayaa lagu lagu gudbiyaa maansada oo waxaa weyaan baabuurkii baa iga jabay meel cidla-aan joogaa jacaylkaygima ilaawin alijabalo saaxiibadayna bawarma maan ilaawin marka waxay ku xidhan tahay sida aad humaagyada u macnayn karto markaa wiilwaal markuu hadlayo u leeyahay inankiisii shaxda la ciyaarayo shaxda mushkilad dhacday iyo arintii wa ku wareysanaya wargelinta warbuu reporting buu wareysanaya dhacdadii anoo walaalkay dhaliyo wiilkayo maxamed sac wanaagsan oo wiil wato kayn wahdiya daaqa oo yarahe waalwaalan oo wiila sheeriyooda inaad horaadkiisa qabanay maarucadeeb adeeraniga way waanisa halanku weydiiyey hal waraaba dilay haddana waa xalaaleeyey wax gura haddii lagu dhaan wax kuu dhaafin inaad weer usoo qaatayn warbacadeeb humaagyadana laga sheekeynaya sac maahayn waa dumar yaa muskilo haween iyo maamulka laga sheekeynaya marka humaagyadaa laga macnaya
marka maansadu waxay leedahay qaybo badan oo kala duwan humaagyadaasi ay ka mid yihiin gabaygu ka mid yahay geeraarku ka mid yahay heestu ka mid tahay dhinacii loo qaataaba waa dhinacii kale imika badaha maansada marka la idhaahdo bad haddii lagudha dee badan biyaha badan lagama hadlayo qaybaha maansada unbaa wadicine dictionary meaninka qaybaha maansada marka yaa ugu waaweyn aad loo yaqaano beriga hore la isticmaalayay oo aan imikana isticmaal ka bixin oo dee taasi laguna faano ee badda dheere gabayga gabayga ugu dhalaandheeraysan geereerka ku xiga yaa ku xiga waxaa ku xiga haddii al baramburka haweenka waxaa ku xiga guurowga waxaa ku xiga hadii la jiiftada gaariyo miisaankeeda iyo caraaliya ay qoreen iyo rag fara badan iyo siinleyda iyo deelleyda iyo oo anu deelleyda waan galay maganaysaa xaamiimtan anagii bashirtirnay waxaasi waxa weeye waxaa weyaan iyagoona waa jiifto masafana way dhahdeen wadaadadu yaa wadaadadu beerka caydhala way cunaaneen wadaadadu maxaa wantu miisaankeeda shaqal iyo laba shaqal ayaa horeynaya ilaahay maad ka yaabtaan odisaan lix iyo toban fursadood bay leedahay oo kala duwan oo isku dhifan karto inaad jiiftada aad samayso marka jiiftadii maqalay warlaay marka laakiin waxay ku xidhan tahay bad kastaad ka gabideeda mursida aad ka gabayso mase humaagyaduna xayawaan baad ka dhigaysa xayawaan baa cadaalad doonaya bisadii baan imika kaaga sheekeynay bisad cadaalad doonaysa ayaa xamar la hadashay nin nimay la hadashay bisadii markaa waxay ka walwashay cabsi bay qabtaa dagaalkii seven seven markaa cuntadii baa la waayay haddii dagaaldha cunta lama helayo hotel bay timid bisadihii xooga weynaana way ka boobayaan dee ninkii iyo bisadii baa isku warramay ninka waa bulaala la yidhaha ilaahay naxariisya bulaale oday caan ahoo bulaalo xisbigan la yidhaaho udubna waxaaweye guudka ah sacaadoo sifaha gabi haddaad wax su-aalayso ama aan sideeda warramo saaca waxa jooga adba waad ku samir aadan lahayd manasa lugteere sabar hadalka qaadiya haddaad saab la gelinayso oo sileeda waxbaan ku sawirayaa inay samadiina gaga xatoo roobkii saranseer wan seer mawdiya lahayn diri sagaalooda malaasaa wasaawahan helay saac baa tahay ummadii sablaalay jirtaa saadaad ahayd buug baa risaqa loo saalay sugsiya warwad siwaabiya ninkaan habar la saaxiibinayn xaafaduu saaciidaysa haddii loo diidid aduu baa sataar kaga jiro oo saaka loo yimi sadkoo gaaban saxariir haddaad silxi ka yaabaysa wagaajo oo cudursunaa kuu sunanaad ood saaf laguu tuurayo sariir oysid sumbabkiiyo wadnihii waxay galeen surciroome markaa muxuu adeegsaday baa la odhanayaa beydkaasi meeradaasi u adeegsanaya maansadii marka mar waad bumburinaysaa oo huriyaa adeegsanaya ama cirkaad degtaayo dayaxaad ku noosho lahaad shaydaba yarta daajisaa tahay axmed cali gaal baqadade marka waa bumbuunin marna waxaad adeegsanaysaa shareere oo humaagyada marka la eegayo qalabka afmaldahayaasha iyo humaaga iyo waxaa la adeegsanaya adabka ka dhiga wax la yaab leh marka xashiqu muxuu adeegsanayaa dab dhexmoode waa maxay waa nin hawshiis kari waaye waa metaforik waa shareere durdur haraade waa nin dunyadii sideed waayeen waa shareere gacantii goode waa shareere marka dawa bukoote waa shareere waxaa dhan waa la shareeraa waxa ugu daran markaas si lansuganta keento waxaan ahay macaan iyo qadhaar meerkooda yaalle waa ragga waa kalala yaabay weeyaan bini aadan baan oo dhan fiican iyo dhan xunba waan leehay marka weedhaasoo kale waxaa la yidhaha silansuga
paradoxical statement waa silan wax silan waa hadal iska hor imanaya haddana runi ku jirto marka silansugan bay noqon silan sugan ha wax siloon oo haddana sugan ya marka qalabyadaasaa la adeegsadaa marka la eegayo marka kalena tashbiih baad gelinaysaa mise gabadhan dhoolka iyo gugoo shaalka xaydiyo fad galbeed madaboodaa markaad gelinays rugateen guluubkaaga shiiqoo durubaguroodka waa baqe sida geed caleen loo waxaasoo dhan u ekayn ood u ekaynaysaa
marka baddaa maansada iyo dhaqankii hore ee soomaalidu siday u adeegsan jirtay dhan walba u dhigi jirtay dhanka markaynu ka soo qaadanna jacaylka siday uga hadli jireen iminka jacaylkaoo kale heesta ugu wanaagsan oo gabadh loo tiriyo gaariyaa tiriye haddii ilaah idhaaho gabadh la ammaanayo cawdi balay balay baydh alla sameycu doona awdugoo carfoona samsam gabadha laydhaha caynka loo dhiga cidsaaro badana cala maaha liitiya qalaf maaha camalban cuman maaha loohoy cirir maaha tootama carabkeedu beenta iyo ma yaqaana cadhadaba wax ka cawda maan maqan macodeero waa gabadh xishood baa caada timahay cawiskii cirifyada u saartay heldhaayuuna cawraan indhaheeda cawsha sanqaroorka caynaba ilkahaada cadaanka ciridkeeda dhuxusha allah kubabkay culusta aniguna abidkay ma aasiyo cadradii ammaan leh carshigii jamaalkanu caleema saare anna cadar hasraawo hambalyada u soo cor gabadhaana waan arkay maxamar baan ku arko oo gaariga nus markaa waxaa gabadhan quruxdeeda arkay hasraawi iyo cabdiqays markii hore haddana gaariga tuseen annagana wuu natusay markaa samson baa loodhan jiray gabadhiina heestii baa iibisay advertisement buu noqoto waa la gursaday reer faqiira ka dhalato badda maansada marka loo adeegsanayo dhinaca nabadgelyada sida iyada lafteeda u dhici jirta yani mar mar dagaalkaa loo adeegsadaa marra ammaankaa loo adeegsadaa moogtahay Col iyo nabad.
Marka col iyo nabadba qayb buu ka qaataa eh, magaranaysaa marka salaan carabi waa ugu haysta ninka doonaya inuu nabadda ogaado war talow colka jooja gabaga laydhaa ha raadiyo siduu ugu waday talow colka jooja ayuunbay wada ooyeen dadkiina kala socdeen salaan carabi waa mar- ka ugu fiican moogtahay Dira- diraaluhuna khayr ma laha Em, markuu eh, uu sheegayo cali jaamac abiil cilmi xis xis cilmi goonle ninkii dadku garadka atay xaadiyabada maanguurti kala maagtay waxa la wada gorfayo markii la isku garan waayo nin waliba markuu gees damcee giisha madaxiisa gaagaabsaya iyo bareergeesi hadal yaaba guddoonkii la raaci jiray go-anayaa mooye waa nin eh, negotiationka yaqaana eh, waanwaanta iyo wacyigelinta iyo dib u heshiisiinta iyo yaqaana nimankan eh, oo maansada wax ka tiri jirta waa dhinaca loo adeegsado ugu fiican iyadiyo miidyahaba dhinaca loo adeegsado weeyaan seeftaan ku jarayn ee ku kabaysa haddaad imika masalan dee koofi koofigoo kale ka alla baryayso sidan oo kale aad oranaysa ama nabadgelyada haddee cabsi ay ku dareento kaygan oo kale aad tirinaysa magacee baan cuskaday maxamed kiisaan ishkaday warsida bisinkaan guntaday micnahaas waddankaan huwaday milada la hubaan qabsaday waxaan magan galay furqaan mawlow eebo allow manaxaan kaa baqayn waa warlordka munaafiqaa nagu salidin mawlow eebo allow namootii masiibadii micyaha makosta waxmud mooryaanta dhuljiifka mawlow eebo allow namootii karoonihiiyo micyaha sharkeeya waxmuda mawlow aakhira haddana tegaysa mawlow eebo allow maalinta qiyaamahana adaan magan kuu nahe adaan mar- marti kuu nahe jannadaada maca- nagu macsuun oo markaa allabariga loo adeegsanayo markaa maansada badda maansada dhamaansada markaa berigii dee xamar dagaaladii sokeeyaan u adeegsaday waxaanan aaminsanaa micnaha soddonkaan huwaday soddonka mar haddaan huwaday inayna rasaasiigu dhacin niyo agteedana may marinba ilaahay waa aqbalay inama caalib duniyaad marka maansadu xagga fiican ha loo barto dhanka wanaagsan ha loo dhinaca tacabka iyo shaqada iyo marka waxaa laga hadlayo iyada lafteedasoo looma adeegsan jirin sooyaalkaa hore dhaqanka waana hayaas hawleed baa laydhaayo markuu si sarbeeba u sii marayay xaashi cabdilaahi rax muxuu yidhi wa- waa kii isaguna ka hadlayay maansadan beeraleyda qindigii aan meeraro xasanow nigu qaaliyo qaabsan baa tahay aadmiga qaadiyo adaan iga qalowni qayrkaa waxaan uga qancin adiga ku qaateen gabayga ka- qaybkaaga dhigood qalantahay qodaaloo dhan waa lagu siiyey qaanqaayaha sare hadduuna ina suldaan qaamudiin gabay ma qaadeen qindigii aan meeraro shir waa kii la qaabile qarda iga raagtay balanqoodiyo jeexa wajaaf qowlahaygii balan ka qariirsiiyo ninkaasi inkastuu uu sarbeeb ku hadlayay wajaaf qowlahaygu waxa weeye waa markuu timcada lahaa milaneerka carartuu lahaa macalinkaygii iyo milaneerku goortu bartaankaygii meel dhigee waa markuu sayidku leeyahy waa lagu faanaa baashade sayidku markuu leeyahy haddaan kugu hanqadho mawjadaad ku hanfantaaye ilaaca indhaha hadaatiga hadaacadiisiiyo hawadaa waxay ku lahaan hirar wado weyne uu leeyahay lagu faanayo weeyaan laakiin waxaa la yidhaha suugaan hawleedka ta adhiga lagu adhiga lagu hoynay ta geela lagu hoynay ta maqasha lagu soo dabaalaya ta looda ta xoolaha lagu waraabinaya ee dhagiiro adoo hotaa oo hadhaana oo hirdina badan yaa horta cabtaasiyaad ka heshaa ceelkii dixoos weyne marmar waxdaan sidii bahalkii buurta eliya booqas geli jira barbar cadoo banka waa nabad dhulkoo nabad oo dhaga dhaqaaliyaha in dharag lagu yahay bala kaa dheer baan idhi haw dhawaaqinoo dhan kaa horreerin dhibta horredin ha isku dhirin oo dhamax hawshidin warka dhahar iyo dhabarba iyo dhurwaabaace marka eg waa sarbeebba la adeegsanaya ha dhurwaagi waxaan ma jiro waa dadku hebelunba laga hadlaya sidii faaraxa loodhan lahaa baa dhurwaag ka dhigi waxaan eh, u garnaqay eh, gabayga ugu garnaqay shirkan ay ka shiraan nimanka jiirkaa shiray bisadda iyo jiirkan u garnaqayay Ee, waa maansadaadii markaa Ah, maansadaydi taanu ku jecelahay shirkii jiirkaa laydha jiirkani cadaalad buu raadinayay cadaalad buu ka waay bisada dee waana jaar mar hadday bisadan darsiin waa inay cadaaladda wada helaan ay wada noolaadaan markii cadaaladii ay diiday markii dambe waxaa la koorha loo geliyay baasha laakiin ha- ismana raacsanayn jiirku hadduu israacsan yahay koorta u gelin kari lahaa berigu israacanbu koorta u gelin bisada laakiin iyadu markii dambe way garabsatay inay bisadiiyo jiirku darsiyiin inay kala maarmayn oo wada noolaadaan arrin xaqe waxaa jira markaa shirkii jiirka waxa- wuxuu ku fashilmay shirkan jiirka bisada loogu xidhaa koortu waynay israacsanayn way kala daadsanaayeen waxay tihi maansadaas sheeka soo jirtay oo murti jallalan tidhi bisadaaje weynjiirkii baddo haba jalaabsatoo ka jaqaaqisoo naftii jiiqka tidhi jimco maalinee jiirkii shiroo jinnigan bisada in la jebiyo jeesku nabad ka helo jiirkii dhammaandoodii iyo jawaab jilbaha isla galay shaxda la isla jeexjara lagu adkeeyey jiirkaba duqii sudaanka ugu jogobsana ayaa hadar ku jaray bisad jino xumay in surkeedaa jaban koor jalaalalan badan jiirkigaagana jardham loogu xidho duqutuu jamray jiirkii kalena jeeniga kusii jacay waxay ka timi yaanyuurtan jar habar jiirkumaa jikro noqonayo koor jalaalalan badan u jaxasi kara jiqigaagan talo jarmalow ka daayay juqu tidhi ku jaroo murtida jirid xoog layd xar baa jemi karee malaha jiirku gebi hadduu jamacaan yaanyuurtaajaan jugku odhan lahaa jaantay wedhi lahayd mar haddaan jujug tala lagu afjarin jihaad iyo dagaal halgan jiliibdhigii juqjuq iyo war maran kelikeli jidbaa juurmoofile jin midaysan baa cadow lagu jubraa markaa midnimada iyo iskaashiga magaranaysaa waa sidii odaygii inimadiisa u dardaarmaya bal qorigaa ka jabiye midba uu jebin kari waay bal toddobaatii miya sagaal sagaalkiinima magaranaysaa sagaalkii qoriguu isku wada xidhay iminka miyaad markay midkood ma jebin karo markay isku tegeen bay wada jebinayaan marka iskaashiga iyo wadajirka iyay ka hadlaysaan marka maxaan u maray iminka waa sugaantii iyo adeegsiga sarbeebta intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa abwaan daahir maxamuud xadi oo wax ka dhiga jaamacadda camuud waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacanan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay kooxda baris san german ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka faransiiska ayaa ku dhawaaqday in saddex ka mida ciyaartooydeeda oo laga baaray xanuunka covid sagaal iyo toban laga helay warcad oo ka soo baxay kooxda baris ayaa lagu sheegay in saddexda ciyaartooy ee xanuunka laga helay meel gaarah lagu hayo islamarkaana dhammaan kooxda oo dhan baaritaan lagu samayn doono kooxda b s g ma aysan sheegin magacyada saddexda ciyaartooy ee laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban ciyaartooy kale oo ka tirsan kooxaha maakse iyo santitian ayaa iyagana laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban kuwaas oo kulankii ay ciyaari lahaayeen la joojiyey xiriirka kubadda cagta ee faransiiska ayaa soo rogay in koox walba ay baaritaan ku samayso ciyaartooydeeda maalmo ka hor xilliga la ciyaarayo kulamada horyaalka faransiiska dhinaca iyo dalka ingiriiskana kooxda arsenaal ee kubadda cagta ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ka dhigatay ciyaaryahan hosam awar oo weerarka uga ciyaara kooxda olombic leon ee dalka faransiiska kooxda uu xiddigan u ciyaaro ee olombic leon ayaa sheegatay in ciyaaryahanka uu kaga bixi karo oo keliya milyan kooxda arsenaal ayaana ku qasbanaan doonta inay bixiyaan qiimaha ay kooxda leon doonayso haddii ay si dhaba u doonayaan adeega ciyaaryahan hosam awar xidiga jirka ah oo wakhti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa olombic leon ayaa kooxda arsenaal waxa ay u doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan beere ubamayeeg oo ay ka cabsi qabaan in xil ciyaareedkan uu ka tago ubamayeeg ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay kooxda barcelona ee kubadda cagta oo iyadana doonaysa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan louis suares oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis la gaaray kooxda yuventus islamarkaana uu kooxda barcelona boorsooyinkiisa ka laalaabtay kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxaa loo sheegay inay miiska soo saaraan soddon milyan oo pound haddii ay doonayaan goolhayaha kooxda rinis ee ka dhisan dalka faransiiska tababaraha frank lambard oo aan ku qanacsanayn adeega goolhayanimo ee arisabalaga ayaa in dhowaalaba wuxuu dadaal ugu jiray sidii uu u heli lahaa goolhaye uu ku kalsoon yahay taasoo keentay in ciyaaryahan eduardo mende oo goolka u qabta kooxda rines uu ka dhigto bartilmaameedkiisa koowaad lambard ayaa ku guuldaraystay inuu helo saxiixa goolhayaha da'da yar ee kooxda manchester united dean henderson kaas oo kooxdiisa heshiis wakhti dheer u saxiixay kooxda chelsea ayaa goolhayaha kooxda rinis ku doonaysa milyan oo pound taas oo kooxda rinis ay ku gacan sirtay islamarkaana ay sheegeen haddii ay doonayaan in ciyaaryahan edward mende oo u dhashay dalka senegal in marka hore ay bixiyaan milyan oo pound kooxda liverpool ee kubadda cagtana waxay si aada u doonaysaa ciyaaryahan marcelo brazovic kaas oo qadka dhex uga ciyaara kooxda inter milan ee kubadda cagta liverpool ayaa doonisteeda ciyaaryahan brazovic lagu macneeyey iyagoo doonaya beddelka gorgino wejnalodom oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis shakhsi ah la gaaray kooxda barcelona inkastoo kooxda liverpool ay beenisay brazovic ayaa ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxda inter milan ee qadka dhexe lamana oga sida ay kooxdiisa ku fasixi karto wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heesta suleeqa iyo fanaanka axmed cali cigaal
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax tan iyo intuin idaacadan idaacad lamid ay isugu iman doonaana waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Rauf